guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka alraxma ee togwo jaale ayaa bulshada iyo dadka muxsiniinta ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dhismaha iyo dayactirka masjidka dhismaha masjidka alraxma ayaa waxaa bilaabay guddiga masjidka iyo qaar ka mid a bulshada ku nool magaaladaasi kaasi oo loogu talagalay in lagu barto diinta islaamka qaar ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qeyb qaataan dhismaha masjidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi ninka dhisa guri masaajida oo leeg waxa weyan cufka dhebedka ama fiinta ilaah waxa u dhisaa guri jannada marka waxaan ka ugu baaqaynaa dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan inay ka qayb qaataan masaajidkan oo qabyaa waxa weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala saa uu masaajido ugu dhiso waxa weeyaan qiyaamaha jannada waa masaajidkii ugu horreeyey ee magaaladan togwa jaalo laga yagleelo waa masaajid ku astaysan waxbarasho waa masaajid aad iyo aad u qiimo badan masaajidkii waa la dumiyey waxaa la doonaya in la ballaadhiyo kadib markii ay dadkii bateen masaajidkii sida aad arkaysaan waa qabya maanta dadkii dadaalayey ee khayrka badnaa ee wax ku darsaday waan u ducaynaynaa waxaannu ka filaynaa inay kordhiyaan dad cusub oo dadka muslimiinta ah ka midana waxaannu ka codsanaynaa inay masaajidka ilaahay dirtii u soo dhisaan waxa weye waa masar jaamacii magaalada waa masaajidkii ugu horreeyey ee ka bilaabantay wajaale waa xundhurtii magaalada weeyaan waxaanu marka hore tahniid iyo duca u soo jeedinaynaa dadka muxsiniinta ahaa ee qiimaha badnaa ee shirkadahay ka mid ahaayeen wajaale ee adduunka badan bixiyey adduunkiina meel fiican buu maray alla baariga allah idin barakeeyo iminkana ujeeddadu waxay tahay masaajidkii kala badh buu marayaa lacagihii lagu qandaraasay oo lagu qiyaasay sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdan dollar oo kun inay hadda kala barh tahay lacagtaasi dadweynaha khayrka jecel waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkaa ku soo tabarrucaan masjidka alraxma ayaa waxa uu muhiim u yahay bulshada ku nool magaalada togwa jaale kaasi oo door muhiima ka qaadan doono fidinta diinta islaamka